tobabarkan maanta iskaashatada beeraleyda gobolka baay uga furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa isu kaashanayay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan beeraha ee lagu magacaabo faw iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya tobabarkan oo iskaashatada beeraleyda gobolka baay lagu bareeyay sidii ay usoo saari lahaayeen dalagyo kala duwan islamarkaasina bulshada loogu baraarujin lahaa tacabka beeraha ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro uu ugu horreeyey wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi xaawo sokor cali gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo iyo isuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdi siraaji sheekh maxamed doyow ayaa tilmaamay ahamiyadda tababarkan u leeyahay beeraleyda gobolka baay waliba waa meel raayse waliba waa way ku dhalanay meel raayse dad oo wax soo saar leh beeraley ee walaha saareen labaatiyo afarta beero qaban meel raayse xooga xamaaladaan ayaa ku dhalani wali sadaan ee inii wax soo saarkii beero kolley ee dara maysan sii doono casharo maysan sii doono wax soo saarkii beero ini la kobciyo la faday kor la qaado ini la meel raayse ee iskaashatada shaqeeyas mise baydhabo ka shaqeeyas mise soonag baydhabo ka shaqeeyas ini nagata iskaashato walaya hasaabkii wala ogiye eyin lakala xisaabtama kor baqaarale meelanka tooso wali madasayti limbaahada wali lakuyaabay hata madii oo adun wali leey way bataale abaara yaala wali la rey wali la faday dadkii ini gargaar linjey gargaar linjey hobler galey oo meel lagu sheenay oo ayna sumaysanay lakiin sheenay haddii madasayti iskaashatada ini hordhaan galey abuurti iyo baqaarka keediye
seminaarka maanta la furaayo wuxuu horudhac u yahay beeralayda gobolka baay siday u hanaan lahaayeen beerahoodii iyo barnaamijyadii loogu talagalay inay waxqabsadaan si ay ugu guuraan gaajada iyo fakriga ee haleeleeyey gobollada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkeenani wuxuu ku saabsan yahay sidii loo kobcin lahaa awoodda iyo tayeynta beeralayda gobolka baay marka barnaamijkan waa barnaamij weyn runtii aan ilaahay fursad inoo siiyey maanta inaan ka soo qayb galno u furno sildanaar beeralayda soddon iskaashato wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi ayaa ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan casharada la siin doono casharaa idin socdo in muxuu ahaa macallimiinta casharka noo bixinaysa waxaa noo soo dirtay faw cidda wax la siinayana waxaa waaye muxuu ahaa iskaashatooyinka beeralayda ee gobolka baay oo keliya waxaan rajaynaynaa waxaa noo diiwaan gashan konton iyo shan iskaashato waxaa hadda tababarka ugu horreeya qaybtiisa hore qaadanayo soddon iskaashato soddonkaa iskaashato waxaan rajaynayaa cilmiga meesha lagu bixin doono inay ka faa'iidaysan doonaan midda kaloo labaad waxaa waxay isugu jirtaa aqoonta laydin siinaya ka sokow inaan ku ogaanno miisaanka iyo awoodda iskaashato kasta ay leedahay iskaashatadu hadday tahay magac iska yaallo oo magac keligiis qora hadduu yahay iyo hadday tahay iskaashato jirto oo awood leh oo wax soo saar leh oo ay ka kooban yihiin dad badan waxaanan rabnaa hadda ka bacdi duulaha raalli ka noqdo iskaashatooyinka inaan ku qiimayno wax naga soo gaaro hay-adda faw iyo hay-adaha kale oo beeraha tackuleeyo waxaan ballan qaadayaa ka wasaarad ahaan inaan gacan siin doonno oo keliya iskaashatooyinka ku dadaala inay wax soo saaraan